بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ما أنت وحن ردتي هكذا فردناه إن أنا كهذا الله شرعية قرن كان كسر دماتي golayaashii sharci dejinta ka soo dhammaatay madaxweynihii hore daahiryaale kacin saxeexay dhaqan galay ilaa iyo iminkada ah ilaa xilliga aynu maanta joogno hay-adihii garsoorka iyo xukuumaddiiba ay diidan yihiin inay ku dhaqmaan waxa weeyaan arrintaas sharcigaas waa sharcigii saxaafadda weeye waxaa maqlaysaan maalin kasta xamar waxa ka dhacay waa maqlaysaan maalin kasta waxa halkana ka dhacaya waa maqlaysaa xamar waxa ka dhaca maalin kasta saxafi baa lagu dilaa halkana waxaa ka dhaca saxafi baa lagu xidhaa waxay la tahay arrintaas waa arrin laga yaabiye weeye anigu shaksi ahaan ka xildhibaan ahaan waxaan halkan doonayaa inaan ka jeediyo maanta anigoo ah guddoomiyaha guddida garsoorka cadaaladda iyo dastuurka waxaanu ta halkan ka baahaynaynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan leh guddi ahaan ugu yeedhi doonno xeerlaalaha guud ee qaranka oo aanu su-aashaa ka weydiin doono si cad waxa loogu dhaqmi waayo xeerka waa qodob weyn midaan layla qabinna waan odhanayaa haddii madaxweynaha hore xeerarka uu saxeexo lagu dhaqmi waayo madaxweynaha dambena xeerarkiisa laguma dhaqmaayo haddii golayaasha xerdejintu shuruucday soo saaraan lagu dhaqmi waayo dekreetadu madaxweynuhu soo saarana lagu dhaqmi maayo haddii qarankan madaxweyne ilaa guddoomiye maxkamad sare ilaa xeerlaaliye guud ilaa xildhibaan ilaa wasiir ilaa barasaab haddii sharciga aynu innagu hay-adaha ugu sarreeyaa qarankanu hadday raaci waayaan sharciga sharcigu ma qabanayo keliya qofka muwaadinkaee miskiinka ah iyo saxafiga shilinkiisa raadsanaya sharcigu keligood qaban maayo waxaan anigu ku soo gebagabaynayaa xildhibaanaha iga dambeeya waxaan leeyahay oon madaxweynaha ugu baaqayaa oo aan guddoomiyaha maxkamada sare ugu baaqayaa oo aan xiraaliyaha guud ee qaranka ugu baaqayaa waxaanu fadlan ugu idinka codsanaynaa in xeerkaa lagu dhaqmo saxafiyiintan xidhan in xeerkoodaa lagu dhaqo ilaa inta xeer kale la soo saarayana kaasaa vaalida oo sharciya wax allaaliyo wixii kale lagu soo oogo saxafina waa waxba kama jiraan weeye golahan qaraaruu soo saari doonaa waxaa iska horimaad baa iman doona sidii waayadii khiyaale iyo golihii horey noqon doontaa anigu waxaan leeyahan ka digayaa waynu nabad qabnaa waa wacan nahay laakiinse waxa weeye nabaddaasuna jiri mayso wanaaggaasuna jiri maayo haddii aan shuruucda lagu dhaqmin intaasaan anugu kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan halkan cod dheer oo aad u dheer aan leeyahay weligii codkayga intaa kumaan qaadin laakiin maanta waan u qaadaya waxaan cod dheer ku leeyahay waa xeerarka dalka u yaallaha lagu dhaqmo ummaddu waxay weliga ummad ku noqon kartaa oo aan ku jiri karnaa innagoo xeerarkeenna iyo waxaynu dhigannay ixtiraamna shalay siraay xarumaha warbaahinta ayaa la weeraray oo waynu ogeyno hubaal tii ku dhacday ee loo in la laayo la damcay ee iyagu gacanta ku dhegeen ay geeyeen meesha sharciga hay-adii sharciga saldhiga geeyeen ee cid waxba u qaban weyda maanta la dallaxsiiye waynu ognahay waar haddii waxa sidan ku sii socdaan dalkani ma sii jirayo ee waa in xeerarka lagu dhaqmaa oo la ilaaliyaa sharciga madaxweyne saxaafadda aad maanta xidhxidhasaa waa kuwii shalay adig oo gidaarkaa ka qaylinaya kula hadlaya kulahaayeen kuu qaylinaya xaqaaga iyo waxaa xorriyadda saxaafadda iyo hadalka siinaya marka maanta inaad xidhxidho xaq uguma lihin ummadda xeer bay dhigatay sida xeerka loo dhigto waa in lagu dhaqmaa oo dadkani maxaanku idhahdaaye ama saxafiyiintani xeerkaa saxaafadda ee madaxweynihii hore saxeexay waa in lagu dhaqmaa haddii taa lagu dhaqmi waayo de hadar cid nin walba dee maxaan ku dhahay dee wuxuu ahaa buu noqonay salaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم أم، معناها halkan waxaan kulankan een xildhibaanada ah ee ma- ee shirkan jaraa'idii aan qabanay waxaanu kaga hadlaynaa oo aan cod dheer ku leenahay sharcigaa saxaafadda iyo shuruuc badan oo kaloo la jiidayaba waxa weeyaan in dawladdu ay tixgeliso hadday tixgelin weydo dee nidaamkii waa waa laga baxaya waxaana muhiimaddu tahay horumarka marka laga hadlayo horta waa nidaamka ma aha guryaha la rajeynaya ma guryaha wixii lagu ilaalin lahaa weeyaan shuruuci ma garanaysaa marka waxa weeyaan waxaanu een, maxaan ku idhahdaa cod dheer ku leenahay haddaan nahay een, maxaan ku dhahaa xildhibaanada shirkan jaraayad qabtay in shuruucda badan shuruuc badan oo la jiray oo ugu horeeyo sharciga saxaafadda ee uu madaxweynihii hore saxeexay een, in sidiisa loo fuliyo xadgudubkana laga daayo een, maxaan ku idhahdaa ee, lagu hayo een, een, saxaafadda iyo caburinta lagu hayo haddii taa la tixgelin waayo waxay noqonaysaa een, in nidaamkii uu maxaan ku idhahdaa gabaabsi noqdo oo laga gudbo oo nidaam darro loo gudbo taasoo inoo ina dhexasiin karaysa in ee, dacwaaqibkeeda la qiyaasi karayo ee, dee burbur ee, maxaan ku idhahdaa lagu yimaada taasaanu ka tegayna asalaam calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxa weeye xildhibaanadan halkan golahan wakiilada maanta shirkan jaraa'id u qabtay sabab qura hal lagu dhaqmo xeerka saxaafadda hal lagu dhaqmo saxaafaddu waxay wakiil ka tahay oo u shaqaysaa waa bulshada reer Soomaaliland weeye ayagay la socodsiisaa waxa waddanka ka dhacaya meel aan dadku gaadhin bay gaadhaa cod aan dadku lahayn bay leedahay licencena way wada haysataa sidaasaa dawlad lagu yahay oo qaran lagu yahay saxafiga wax sheegaa ma aha in loo qaato inuu wax dilay qofbuu wax ka sheegay jariimad maaha oo criminal maaha xeerka saxaafaddu wuxuu leeyahay iyo nusuustiisa ha lagu qaado madaxweynahana waxa weeye madaxweyne waxaad keliyood mas-uul ka tahay waxa weeye ood qaranka u ilaalinaysa waa dastuurkan iyo shuruucda ka sarrifantay isaga yaan la yaan wax la bedelin wax madaniya ama kays siduu yahay oo xeerkiisu u dejisan yahay yaan laga boodin xeerkiisa ha lagu qaado adiga ayaa dastuurka haya dastuurkana adiga ayaa ka mas-uula yaan la gilgilin saxaafadda haddii maalin walba laga hor yimaado oo la caburiyo dadweynihii ay wakiilka ka ahayd wuu arkaa waxaanu leenahay madaxweyne haddaad intervention samaynayso haddaad keys kaba xidhayso waxa weeye maaha kan oguna waa saxaafadda oo dhan waxaanu codsanaynaa inaad ilaaliso dastuurka iyo qawaaniintiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آن، waxa weeyaan sida aynu ognahay shacbiga somalilan sida ay ka warqabaan golaha xeer dejintu waxa uu qaabilsan yahay xeer dejin iyo dabagalka xukuumadda Een, wixii xeerara ee golaha ka soo baxa in la fuliyo iyo arrimaha kale ee maamulka iyo habka dowladnimo sidii loogu talagalay inay u socoto inay ku dabagalaan waa waajib uu leeyahay golaha baarlamanku ama golaha wakiiladu arrinkan xildhibaanadu ay ka hadleen waxaan aniguna tilmaamayaa bilhuduw waalixtiraam sidaa ay u dhigeen soo jeedin maadaama xeerkii saxaafaddu uu golaha ka baxay oo uu dhaqan galay waxaynu ka warqabnaa maxkamaddii maalintii dhoweytoole ee qaadaysay kiiskii ee ninka saxaafiga ah ee qoladii haatif in loo cuskanayay xeer ciqaabeed waxaan markaa aanu adkaynaynaa oo aanu soo jeedinaynaa haddii xeerarka golaha ka baxa la fuli waayo
oo maxkamaduhu ay fuli waayaan madaxweynuhuna uu ku dabageli waayo waayo madaxweynuhu waxa weeyaan madaxweyne keliya maaha intaasoo kaleoo xil buu isku hayaa waa commanda armato taliyaha guud ee ciidamada waa xaakimka waddanka ugu sarreeya isaga ayay tahay inuu isaguna xukuumadda iyo hay-adaha garsoorka uu ku dabagalo xeerarka ka baxa golayaasha qaranka iyo madaxweynahaba ee dhaqan gala in sida ay yihiin loogu dhaqmaan arrintaasina waannu adkaynaynaa waxaa kale oo aan soo jeedinayaa jaraa'idkeenna qaar kood in ay ka waantoobaan iyaga qudhidoodu wixii aflagaado ee beersanada yacnii qofka karaamadiisa iyo shakhsiyaddiisa wuxu dhimaya oo had iyo goor aynu aragno dhacdac fara badan inuu taa ka jiro inay ka waantoobaan oo ay ka urursanaadaan oo dhaqanka noocaasa iyaga qudhidoodu ay wax ka beddelaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismi illahi raxmaan raxiim
waxaan ayiidayaa marka ugu horeysa xildhibaanadii igu horreeyey baaqa ay ku dhawaaqeen oo ah in xeerarka dalka lagu dhaqo nabadgelyada wadajirka iyo dowladnimada somalilan waxay ku dhisan tahay xeer xeer keliya ayay ku dhisan tahay haddii xeer la waayo dowladnimo waa la waaye nabadgelyo waa la waaya wadajir waa la waaye somalilan xeer la'aan kuma sii jirayso waxaan ugu baaqayaa xukuumadda oo ka muuqato calaamado aad u farabadan fara badan oo ah inay xeerka iyo dastuurka barbar marayaan inay waddada ku soo noqoto arrintan markaan ka hadlo gaar ahaan haatub iyo antiilaha yuusuf cabdi gaboobe waxaa lagu eedinayaa inuu qoray warar ay dad shakhsiyaada ama madaxa oo kale ay ka cawdeen way dhacdaa adduunka way ka dhacdaa xeer baasi ka yaalla xeerka ka yaallaa waa kee xeerka saxaafadda label baa la yidhaahdaa haddii yuusuf cabdi gaboobe uu caddeeyo in waxa uu qoray evidenckeedii uu keeno oo uu caddeeyo inay warkaasi uu run yahay si kasta hooga cawdo qofkaasi waxba waxba ka soo qaad ma leh haddiise uu caddayn kara waayo qofka kale caddeeyo wararkaasi inay ben yihiin marka yuusuf cabdi gaboobe iyo iyo joornaalkiisa waxaa waajib ku ah inay compensation bixiyaan meesha marna xari kuma jiro xeer ciqaabeedna maaha waa caddahay xeerka lagu qaadayaa penalcourku xeerkii soomaaliya hore xeerkii soomaaliya hore markaad akhrido kala badhoo badh baa dastuurkeenna ka soo horjeeda qodob kasta oo xeerkaa ku jira oo xeerka saxaafadda ka soo hor jeedaa waa naskhaya ama dastuurka ka soo hor jeedaa waa naskhaya sababtoo ah xeerka saxaafaddu waa xeerkii somalilan baarlamaanka somalilan ansixisay qodob kasta oo xeerarkii hore ee dalka hore aanu ka dhaxlay oo ka soo hor jeeda xeerka saxaafadda waa nol amboid wax alla wax ka jiraan ma jiraan lamana adeegsan karo arrinta labaad ee meesha ka jirta waxa weeye garsooruhu awood uu xeerarka ku kala doorto male lama siinin discretion ma haysto uu yidhaahdo kaama isticmaalaya kaasaan isticmaalaya wax waliba xeer beleyi saxaafadda iyo wixii ka dhashaa waxay leedahay xeer yuusuf cabdi gaboobe wixii uu gaar u galo shaksiyan u galo ee dembiya saxaafadda loo raaci maayo xeerka ciqaabta loo raacaya waa marka uu shaksiga yahay marka haatif ay shaksi sharciya tahay oo ay wax qortana xeerka saxaabadda loo raacaya iskuma khaldana isuma dhowaa iskuma ekaan karaan waxaan leeyahay garsooraha taa isticmaalayna awoodihiisiibuu ka baxsan yahay waayo sharcigu joyce uma siin garsooraha inuu marba xeerka uu doono soo qaato yidha kaasaan ku isticmaalaya ta labaad ee meesha ku jirtaa waxaa weeye arrintani ma aha caburin oo keliya caburin saxaabadda lagu caburinayo iyo xoratulqowlka oo kula maaha arrintani waxay dishay oo dhaawac u geysatay garsoorkeennii waxay baabaysay kalsoonidii shacabku ku qabay maxkamadaha iyo garsoorka maxkamadaha iyo garsoorku karaamay leeyihiin sharaf bay leeyihiin muuqaalka ay dadku ka haysta waxa weye inay dadka cadaalad ku kala saaraan haddiise waxyaabaha noocaas ay ka dhacaan kalsoonidii shacabka ku qabay way dhimanaysaa haddii garsoorkii laga dhintana wax dhan bayna dumaysa intaa marka laga yimaado waxaan u sheegayaa cidda arrintan dabada ka wada xukuumadda ictiraaf baa raadinaysaan waxana waa wixii ictiraafka burinayay waxa kani waxay ku samaynayaan reflection bay caalamku samaynayaan adduunyada keligeen ma noolin qol madow kuma jirno dal baynu nahay waa laynala joogaa warbaahinteennu way baxaysaa waxa dhacaya ee dalka ka dhacaya ee noocaasa ee foolxumadaasa ee saxaafaddii iyo iyo garsoorkiiba haddii badmaayo magacxumada oo ah waxay lidi ku tahay muuqaalkeennii aynu ku doonaynay iyo magacii somalilan ay ku doonaysay ictiraafka waxay lidi ku tahay dimuqraadiyaddii iyo maxaanku dhahdaa magacii somalilan ay lahayd ugu dambaynta waxaan u sheegayaa dadka inaan nabadi jiri karin meel aan sharci jirin nabaddu waxa ay ku salaysan tahay sharciga cidda sharciga ku tumataa waa cid nabadgelyada wax yeeshan xukuumaddii nabadgelyada loo diray hadday iyadu sharciga ku tumato oo nabadgelyadii halis gelinayso waxaanu leenahay waa xukuumad aan ka jawaabayn danihii maxaan ku dhahdaa shacabka ugu doortay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu